بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ardada khudabada ah oo masaajidada xamar iyo afgooy iyo ceelasha ceelasha biyaha khudbada u aadi jiray waxaa laga rabaa insha allah markii hadda darsiga laga baxo inay iskugu tagaan qeybta dambe ama qolka lixaad qofba sida u yaqaano qeybta dambe ee masaajidka ku dhegane duruusta khaaska lagu akriyo insha allah markii hadda darsiga laga baxo raggan afarta ah ha istaagaan magacyadooda la yeerin doono cabdinaasir axmed moxamed cabdulatiif cabdinuur mursal cabdiraxmaan moxamed xasan mucalim daahir raggaasi wixii ka jooga ha istaagaan waaya afarta waa maqan yihiin mia adiga magacaa yaa maxamed xasan mia waaya maxamed xasan waa joogaa saddexda kalena waa maqan yihiin cali degaan ragga mas-uul ka tahay waxaa la rabaa maqnaashaha inaad ka xakamayso haddii kale magacyadooda u gudbi xafiiska deegaanka ragga la kari waayo inay daruusta yimaadaan ama markii la yeeriyaba maqan nimankaasi waxay isku darsadeen inay hadda maqan yihiin iyo nadaafaddii masjidka xala ku qornaayeen inay u gooyeen haye maxamed xale xaggee aade yaa soomaadan ballan ku lahayn masjidka in howl laguma diruna meesha hadda aa fadhida nadaafaday u baahan tahay soo ma ogid yaa a waa inaa wax ka nadiifsata waay ninkii nadaafadda masjidka lagu qoro waa inuu yimaado haddii kale waa inuu dadka ka dhex baxo shaqadaasi qof gaara ma lahan waa shaqo caam ah ardada lagu qoro waa ku laasim ninka ardayga lagu qoro waa inuu ka qayb galo walaalihii uu wax la wadaago watacaawanuu cala albiri waataqwa in khayrka iyo wanaagga la isku caawiyo ilaahay waa nagu booriyey subxaana wa tacaala masjidka ilaahay masjid beytullaahi in la nadiifiyo soo khayr iyo wanaag ma ah waa in wanaaggaas la isku garab istaaga waayo oo kulligiin aan ka qayb qaadano nidaamaa loo sameeyey jihooyinka ardada qolo walba oo ka mida waa laga rabaa inay ka qayb qaataan ninkii magaciisa la yeeriyo hawshuu lahaa xataa waa uga tegaya waa inuu ka nadaafadda ka qayb qaato qofkii magaciisa la yeeriyo inuu nadaafadda ka qayb qaato masjidku inuu nadiif yahay si loogu cibaadaysto waxay ka mid tahay waxyaabaha laga doonayo dadka muslimiinta ah ee masjidkaa ku tukanaya nebiguna waa amray sala allahu calayh wasalam kamaa fii xadiidi caaisha in masaajidda la nadiifiyo oo la carfiyo waxayna qeyb ka qaadanaysaa khushuuca iyo si degan qofka inuu ugu cibaadaysto oo aan waswaas iyo shaki lahayn masaajidka markuu nadiif yahay waxa waye qof walba si raaxaabuu ugu cibaadaysanaya laakiin meeshaa ku sujuudaad markay wasaq tahay oo markaad wejiga saarto laga yaabo inay wax kaaga soo shiirayaan oo habeeshaad jilbahaada dhigaysid nadaafad darro aad ka dareemayso salaaddii waxaad tukanaysaa adigoo waswaas kugu jiro qalbigaaga xasili maayo waayahay annagoo intaan la eg markaa haddaan wada qabso weyna yaa noo qabanaya sax maa intaanoo dhallinyaro ah inay u baahnaadaan dad kale oo u nadiifiyo meeshay ku cibaadaysa lahaayeen annagay naqsi nugu tahay ceeb bay nugu tahay nin walboo ka mid ah ragga meesha jooga waxaa laga rabaa in masaajidka nadaafadiisa ka qayb qaato xer iyo deegaan yar iyo weyn intaba isbuucii waa laba jeer oo la dhaqayo maalin walbana waa in la nadiifiyo oo ragga nadaafadda qaabishana laga rabaa taas ardadana waxay ku caawinayaan isbuucii laba jeer in la dhaqo masaajidka ka badan waa u baahan yahay laakiin hadda dalabatulcilmiga inta badan cilmigii waxbarashadii lagu mashquulsan yahay labadaas jeer marka waa inaysan naga noqsamin oo ayada aan xoogga saarno agee ka timid hadda adiga yaa bannaanka maad ku tukanayse sunnaysanayse waaya sunnada waa daahday marka jama marka horea salaaddii daahda miya ha fariisanin ha fariisan marka hore salaaddii daahday taasna waxay keentay inay sunnaduna daahdo soo ma salaadaha soo hormara cabdinaasir bismi illaahi اraxmaan اraxiim qال المؤلف رحimه الله في dخuل المqاaبر أي ma يuqاal عinda dخuل المqاaبر ama في dخuل المaqاaبر waxyaabaha la leeyahay ama qofka uu la imaanayo markuu maqaabirta ku dhex sugan yahay qubuurta dhexdeeda markuu joogo qubuurtaasi dhexdeeda ama ha u tago لاتibaaعi الجanaaزة janaaزة uu raacay darteed ama ha u aado liziyaara muxuu akhrinayaa qofku muxuu la imaanayaa marka koowaad horta qubuurta in la booqdo oo la ziyaarto sunno wa nebiguna waa booriyey sala allahu calayhi wasalam fii awali lislaam ama fii awali اlamr rasuulka sala allahu calayh wasalam waa reebay in qubuurta la ziyaarto kadibna waa waa sharciyeeyey oo wuu amray kuntu nahaytukum can ziyaarati اlqubuur fazuuruuha fainaha tudakirukum اlaakhira saasuu yihi nebigu sala اllahu alيyه wasalam waxaan idinka reebi jiray buu yihi qubuuraha inaad booqataan hadda hala booqda buu yihi qubuuraha fazuuruuha qubuurta ziyaarta sababta loo ziyaarinaya maxay tahay fainaha tudakirukum اlaakhira aakhira idin xasuusinaysaa qubuurta qubuurta aakhira idin xasuusinaysaa marka qubuuraha in la booqdo waa mashruuc maaha in loo safro booqashadooda booqashadooda in loo safro bidco waayo loo safri maayo laakiin meesha aada joogto ama aada degan tahay qubuuraha ka agdhow ee aan safar ahayn inaad soo ziyaarato waa mashruuc waxay yidhahdaan culummadu qofka markuu qabriga aan qubuurta soo siyaaranayo wuxuu usoo siyaaranayaa dhowr arrimood darteed kow waa midda xadiidka nebigu ku sheegay sala allahu calayh wasalam fa innaha tudakirukum alaakhira arrinta labaad ee qubuurta loo siyaaranayo waxa waaye tadbiiqan lisunnati اnabiyi sala allahu calayhi wasalam si loo tadbiiqiyo oo loo dhaqangeliyo sunnadii nebiga sala allahu calayhi wasalam ayadana ajar baanaad ka helaysaa midda saddexaad ee qubuurta loo booqanayo ama faa'iidada saddexaad ee ku jirta waxa weeye adducaau lilmeyit ama lilamwaat asxaabi almaqaabir in loo duceeyo laba faa'iida marka adigay kuu soo noqonaysaa qofka wax siyaaranaya ayay laba faa'iida usoo noqonaysaa faa'iidada saddexaadna waxaa helaya dadka qubuurta ku sugan ee dhintay waa faa'iidada ducada haddii ilaahay ducadaada u aqbalo fawaa'id badanay u tahay taa laftirkeeda adiga faa'iidaa kugu jirta maxaa yeelay dadka muslimiinta markaad u ducayso malaa'igtuna adigay kuu ducaynaysaa oo walaka bimilin adiguna middaa mid la mid ah ayaad helaysaa saddexdaa marka faa'iido ayaa ku jirta markii qubuurta la siyaaranayo waa hadday qubuurtaasi ay tahay qubuurulmuslimiin amaa qubuurta hadday tahay qubuurulkaafiriin faa'iidada saddexaadaa haraysa oo ah ducada loo ducayn maayo maxaa yeelay gaalo in loo duceeyo ma bannaana in loogu duceeyo biraxma gaal dhintay inaad tidhahdo allaha u naxariisto ama allaha u dembi dhaafo waa ictidaa fi ducaa waa xadgudub ducada aad ku xadgudubta wey maxaa yeele allah ballan qaaday inuusan gaal u dembi dhaafaynin in allaha laa yakfiru an yushraka bihi alla ma dhaafo subxaana wa tacaala in keyrkii lala wadaajiyo qofka marka mushriga ah ee kaafirka ah ee ku dhintay kufriga iyo gaalnimada ilaahay u dembi dhaafi maayo haddaad tidhahdo marka ilaahu u dembi dhaaf macnaheedu waa xadgudub ducada aad kula timid wey laakiin haddii uu nool yahay gaalka waad waxaad ugu ducayn kartaa bilhidaaya inuu ilaahay soo hanuuniyo oo ilaahay islaamnimada waafajiyo ducadaas waa ugu ducaynaysaa waayo marka qubuurta mushrikiinta ama gaalada ma ka mid yihiin qubuuraha in la booqdo ay sunnada tahay ha waa la booqanayaa laakiin markaad booqanayso waxaad u booqanaysaa inaad sunnadiina dabaqdo fazuuruuha amarkii nebiga ahaa calayhi salaatu wassalaam iyo inaad adiga kusoo yacni tadkiir aad ka hesho ood ku waana qaadato qubuurtii u ducaymaysa hadday qubuurulmuslimiin yihiinna waad u ducaynaysaa sida xadiidka noogu imaan doonta ducada loogu ducaynaya xadiidkay ku imaanaysaa kaana rasuulu اllahi salى اllahu عalayh waslama yucallimuhum ida kharajuu ilى اlmaqaabiri an yaquula qaa'iluhm aلsalaamu عalaykum ahla اdiyaari min اlmuؤminiina wاlmuslimiin waina in shaء allahu bikum laaxiquun nasأl اllaha lana walakum اlcaafiya ducadaasaa loogu ducaynaya nebigu wuxuu ahaa sala allahu alay slam yucallimuhum saxaabada wuxuu bari jiray idaa kharajuu ila almaqaabiri hadday qubuurta u baxaan wuxuu bari jiray an yaquula qaa'iluhum midkooda wax dhahaya inuu yidhaahdo assalaamu calaykum ahla diyaar assalaamu calaykum nabadgelyo dushiinna ha ahaato ahla diyaari ya ahla diyaar kuwa u saaxiibka ah daarahanu ilan waa deegaankii ay deganaayeen waa daarahoodii min almu'miniina waalmuslimiin ee ah mu'miniinta iyo muslimiinta korkiina nabadgelya ha ahaato waa duco wa inaa annagu in shaaa allaahu bikum laaxiquun annaguna in shaaa allaahu hadduu alla yidhaahdo bikum laaxiquuna waxaan nahay kuwa adinka idinsoo haleelaya in shaa allaahu halkaani waa taxqiiq ma aha mid tacliiq ah oo lagu xiraayo in la haleelayo in la haleelaayo waa xatmi waa laasim waa wax ilaahay ballan qaada subxaanahu wa tacaala oo qof walba waa dhimanaya shaki kuma jiro dadka maqaabirta iyo qubuuraha ku sugan inaan haleeli doonno yowman min alayaam maalin maalmaha ka mida inaan ka mid noqon doonno ahlulmaqaabir taas wax shakiya kuma jiraan marka kelimadda in shaa allahu tacliiq ma aha ee waa taxqiiq iyo xaqiijin wey wainaa anagu in shaa allahu bikum laaxiquuna waxaan nahay kuwa adinka idinsoo haleelaya waa idinka daba imaanaynaa wey adinkuna waad naga horeysaan annaguna waa idinku soo xignaa fii bacdi alaxaadiid waxaa ku jirtay inuu leeyahay inuu nebigu yihi sala allah alay slama antum salafuna wanaxnu bilahar antum salafuna wanaxnu bilahar adinku waxaa tihiin salafkeennii macnaha kuwii naga horreeya baa tihiin wa naxnu bilahar annaguna raadkii baan kusoo joognaa raadkii aan kusoo soconnaa adinku waa naga horraysaan annaguna waa idinsoo daba soconnaa nas'alu اllaha lana walakum alcaafiya waxaan allah weydiisanaynaa annaga iyo adinkaba waxaan allah u weydiinaynaa alcaafiya badbaado iyo nabadgelyo inuu ilahay cadaabkiisa naga nabadgeliyo ayaan annaga iyo adinkaba idiin weydiinaynaa akhrajahu muslim min xadiidi burayda radia allahu canhu dikrigan marka ama ducadan qofku wuxuu la imaanayaa markuu maqaabirta ziyaaranayo qubuuraha markuu ziyaaranayo ducadaanuu marka ugu ducaynaya meesha waxaad ka garanaysaa qubuuraha waxa loo aadayo ma aha in la barakaysto sida dadka qaar aan diinka ilaahay fahmin ay ku dhaqmaan mana aha in wax la weydiisto ayaga la tuugo oo la baryo ayagaa kaa baahi badan adiga adduunyada jooga waxaa kaa baahi badan kuwa qubuurta ku jira waxay u baahan yihiin ducadaada adiga waxay kaaga baahan yihiin inaad u ducayso marka ducada adaa lagaa rabaa laakiin ayaga inaad tidhaahdo waxbaan weydiisanayaa waa diin xumo inaad baridana waa shirkun billaahi casa wajal oo aad tidhaahdo sida dadka qaar ay qabaan ama ay ku dhaqmaan in qubuuraha inta la tago la yidhaha waa la barakaysan qaara ciidda ka soo daldasho qubuurta markaasuu leeyahy ciiddaasi barakay leedaha wax barakahay leedaha ma laha waa lugooyo waa diin xumo qaaraa tuugayoo baryaya oo waxay ku leeyihiin owliyadu waana maqlayaan islaam baa carruur la-aanay ku dhacaysaa qubuurta inta tagtay waxay leedahay sheekh fulaan oo anigu muddooyinkan carruur ma dhaline owlaad baan rabaa muxuu kuu qaban karaa miskiinkaasi asaa kaalmadaada u baahan asigaa asigaa u baahan inaad u ducayso aman yujiibu lmudara ida dacaa wayakshifu suuءa wayajcalukum khulafaaءa alard a ilaahu maca allah ma ilaah baa jira ilaahay maciya subxaana wa tacaala oo la caabudo oo wax la weydiisto oo dhibaatada iyo duriga kaa qaadi karo ilaahan alla ahayn ma jiro subxaanahu wa tacaala haddii dhibaato ku haysato gacmahaaga kor u taago ilaahay bari subxaanahu wa tacaala isagaa awooda inuu kuu gargaaro laakiin waa diin xumo waa ictiqaad xumo inaad qubuur tuugto ama aada barido oad aaminto inay wax kuu qaban karaan abaaraad dhacday waxaa le qubuurta ha lagu wareego nasiib darro waay waa dad jahligu ku fogaade waa dad jahliga aada ugu fogaade qaar baa waxaa laga sheegay waagii abaaraha dhaceen inay yidhaahdeen rag wadaadaabaa waxay ku yidhahan war istisqaa sameeya roob dalab sameeya markaasay yidhah waa baadiye waay meela gobollada meelo ka mid a markaase waxay yidhahdeen istisqaa waa sameynay ma jira bay yidhaahdeen qabri magac leh oo gobolka ku yaalla ilaa waa tagna bay yidhah istisqaaga waxay u fahamsan yihiin in qubuurta la tuugo qabri magac lama jira ilaa waa kusoo waa u tagnayoo wa waan weydiisanaba in abaarina hayso oo maaragta roob aan u baahana subxaana allah xadiidkii nebiga wuxuu ah calayhi salaatu wasalaam markii habeenkii roob da-ay ee rasuulka calayhi salaatu wasalaam waagu markuu baryay saxaabada uu la hadlayay wuxuu yidhi ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu yidhi asbaxa min cibaadii mu'minun bi wa kaafir faama man qaala muطirna bifadli اllahi waraxmatih fadalika muؤmin bi wakaafiru bاlkowkab waama man qaala muطirna binawi kada wakada fadalika kaafiru bi muؤminu bاlkowkab dadku labada qaybood bay noqdeen markuu roobkii da-ay allah subxaana wa tacala wuxuu leeyahy addoommadayda waxa waagu u baryay kuwa aniga igu gaaloobay iyo kuwa i rumaysan ayagoo u qaybsamay qoladii tidhi waxaa roobka ku helnay ilaahay fadligii iyo naxariistiisa kuwaasi waa i rumeeyeen buu yidhi alla subxaana wa tacaala waxayna ku gaaloobeen xidiga ilaan dadka qaar waxay aaminsan yihiin roobka markuu imaanayo waxay leeyiin xidig fulaan aan roobkan keenay xidiga hebela ayaa roobkan wat waa shirki qofkaasi marka wuxuu noqonayaa yacni qofka dhahaya ilaahay baa roobkana siiye xidignama siin waa mid ilaahay rumeeyey xidigana ku gaaloobay midka dhahaya xidig fulaana roobka keenana waa mid ilaahay ku gaaloobay oo xidigii rumeeyey marka roobka iyo owlaadda iyo risqiga iyo wax walbood u baahan tahay waxaad ka heli kartaa oo ku siin kara waa un allah subxaanahu wa tacaala wuxuusan ilaahay ku siinna cid kale kuma siin karto allahuma laa maanica lima acطayta walaa mucطiya lima manact walaa mucطiya lima manact wax ilaahay diiday oo alla uu kaa haysto subxaana wa tacaala cid ku siin karta ma laha qubuuraha marka wax loo tago ee mashruuca waa in qubuurta loo duceeyo sunnada nabige calayh isalaatu wasalaam uu yidhi fazuuruuha qubuurta ha la booqdana la tadbiiqiyo oo lagu dhaqmo aakhirana lagu soo xasuusto waa tadkiir bilaakhira xaqiiqatan qubuurta qofkii shucuurkiisa iyo dareenkiisa uu joogo aada iyo aad baa aakhira ugu soo dhacaysaa qofka markuu qubuurta arko bal wuxuu soo xasuusanayaa maalinta qiyaamo iyo maaragta hor istaagga allah subxaana wa tacaala la hor istaagayo maxaa yeele markaa qubuurta u fiirsato dadka meeshaa ku jira waa wada siman yihiin hadday rag yihiin hadday dumar yihiin meeshaasaa lagu wada jiraa qof walba labada mitira u jeexan ciidaana ku wada rogan kulligood hadday dad waaweyn oo magac la yihiin iyo kuwa aan magac lahayn intaba alfuqaraa waalaqhniyaa dadkii hantida haystay iyo kuwa fuqarada waa meelay u siman yihiin madax iyo kuwa madax loo yahay waa meelay u siman yihiin kulli dadku isku mid waayo adduunyadan hadda markii la joogo midna daarow ka soo toosayaa weyn midna buushow ka soo toosaya oo guri u ah laakiin labadoodaba markay dhintaan isku xaaladay ku sugan yihiin filqabr ninkii daar weyn iyo dabaqya ka soo toosay iyo midkii buush ka soo toosay iyo aqal isku meelaa la gelinaya waa meel marka ku xasuusinaysa cadaalad meel loo siman yahay oo aan lagu kala sarrayn oo mid mid wax dheer uusan jirin wuxuu kaloo qofku suuradaysanayaa meeshaa markii lagu dhigo ee ciidda lagugu rogo oo qaraaba aysan kula joogin oo asxaab aysan kula joogin oo cid kugu wehelinaysa aysan jirin ee markii jaqafyadaa lagu dul saaro iyo alwaaxdaasi ciidda lagugu roonaado mid walba badeelku dhinac ka qaadanaya wuxuu leeyahay ha lagu rogo faatima radia allaahu canha markii nabiga la aasayay calayhi salaatu wasalaam waxay tihi anasow naftiinnuma waxay ku raali noqotay ku degta bay tihi inaad nabiga ciid ku rogtaan calayhi salaatu wasalaam rasuulkii aastaan oo ciidda lagu rogo waa sunno ilaahay minhaa khalaqnaakum wa fiiha nuciidukum wa minhaa nukhrijukum taaratan ukhraa yacni waxaana laga abuuray ciid ayadiina waa lagu noqonaya waa sunno ilaahay jideeyey subxaana wa tacaala qof walba ciiddaasaa lagu aasay halkaa markaa ku sugan tahay marka oo cid ku wehelinaysa aysan jirin suuradayso waxaa keliya kula jooga camalkaaga waa waxa keliya kuu imaanaya waa camalkaaga camalkaagu imaa inuu saalix yahay uu camal wanaagsan yahay waa badbaadaysaa oo imaa inuu camal sayi oo liito yahay waad ku halaagsamaysaa qofkana markii la aaso oo laga kala dhaqaaqayo sida sunnada ku soo aroortay su-aalaha ku bilaabmaya markiiba malaa'ig baa u imaanaysa ilaahay u xil saaray subxaana wa tacaala waxaa u imaanaya munkar iyo nakiir sida xadiida qaar ku sugan su-aalay ku bilaabayaan waa imtixaan imtixaankaasi imaa inaad ku baasto oo imaa inaad ku dhacdo waxaan ognaha hadda adduunyada markii la yidhahdo imtixaanaa jira qof walbaa waa fakirayaa waa walwalayaa habeenkii waxaa laga yaaba inuusan hoyan waxa uu ka fakiraayo ka walwalaya waa maxay keliya wuxuu is leeyahay war hebel waa dhacay yaan lagu dhihin hebel waa dhacay yaan lagu dhihin hebel baa hebel ka saro maray yaan lagu dhihin haddii natiijadaasi imtixaan kugu qormayso shahaadadaadii ha dhowtiyaysan dhaawac gaar waa wax uun adduunyada ku saabsan caawa dhan waxaa laga yaaba inuu soo jeedo isbuucaas iyo maalmo dhan uu guri isku xiro ou yidhaha imtixaanaan diyaarinaya waa imtixaanka adduunyada famaa baaluka marka imtixaanka qabriga oo masiirkaaga uu ku xihan yahay meeshii aad ku dambayn doonto waxay ku xihan tahay sida su-aalahaas aada uga jawaabto haddaad su-aalahaas ku dhacdo ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu ugu talagalay in qabriga lagu cadaabo dadka noocaasa ciqaab iyo cadaabaa kugu bilaabmaya malaa'ig ilaahay u xil saaray inay ku ciqaabaan ayaa ku ciqaabaya naartii albaabadeeda lagugu soo furayaa qabrigaa lagugu ciriirinayaa mugdi lagaaga dhigaya feerahaaga la isdhaafinaya waa ciqaabaad kala duwan oo aada u daran qofna wuxuu ku jiraa barwaaqo iyo nicma qabrigaa ilaahay u waasicinaya madda albasar waa loo iftiiminayaa waxaa la leeyahay nam nawmat alcaruus ninka arooskaa sida u seexdoo kale u seexo si raaxa leh u seexo albaabadii ja albaabkii jannadana waa loo furaya xaggii jannadaa looga goglaya oo udgoonkii carafta uga imaanaya raaxu ku jira waxaa laga yaabaa laba qabri oo isku barbar taalla midna in la ciqaabayo midna loo nicmaynayo o loo barwaaqeynayo waa laba qabri oo isku garab taallaba midna fii nicma buu ku jira midna fii cadaab buu ku jira waa meel marka xaqiiqatan aakhiro qofka muminkaa xasuusinaysa lidaalika nebigu wuxuu yidhi fainahaa tudakirukum alaakhira aakhira idin xasuusinaysaa qubuurta meeshaa waxaa muhiima in la baraarujiyo qubuuraha markii la tago waxaa badan dadka qaar maba maba dareemayo inuu maqbaro joogo lahwi iyo ciyaar iyo kaftan ayuu iskaga jiraa wuxuuna joogaa fi lmaqaabir alimaamu الnawowi raximah اllah fi kitaabihi aladkaar wuxuu leeyahay waa khaطأ faaxisha in lagu qoslo markii maqaabirta la joogo khaطأ faaxisha way waa khaطأ aada u foolxun sababtoo ah meeshii aakhiro lagu xasuusan lahaa ee la rabay inaad aakhiro ku xasuusato iyo xaalkaasoo kale markii aad ku sugan tahay sida xaalkaagu noqon doono inaad qosol iyo sheeko uga baxdo iyo lahwi iyo kafla meel lagaa filaaya ma aha haddii markii meelaha kale aad joogto kafla aad ku jirto xaggii qubuurta markaad tagtana weli aad haafiltaa goormaad baraarugaysaa goormaad aakhiro xasuusanaysaa meeshaas waa meel aakhiro la doonaya in lagu xasuusto sidii rasuulku sheegay fa inaha tudakirukum alaakhir aakhira idin xasuusinaysaa buu yihi qubuurta waa loo baahaya marka in aakhira lagu xasuusto qaala raximah llahu fi listisqaa can jaabir bni cabdillaahi radia allahu canhuma alistisqaa waa dalabu saqyi macnaha waa in la dalbo waraabin waa roob dalab macnaha istisqaaga waxaa la yihahdaa roob dalab qaala wuxuu yidhi atat الnabiya salى اllahu عalayhi wasalama bawaakin wa hiya jamcu baakiyatin waxaa nebiga u yimid salى اllahu عalayhi wasalama bawaakin dumar ooynaya wa hiya jamcu baakiya bawaakin waa jamcu baakiya baakiya waa mid ooynaysa macnaa abaar ayay ka qaylo dhaaminayaanay ka oynayaan faqaala الnabiyu salى اllahu عalayه wasalam allahuma asqinaa kayثan mugiiثan marii'an mariican allahuma asqinaa allowna waraabi buu yihi kayثan roob mugiiثan wax u gargaara oo abaarta nooga gargaara marii'an wanaagsan marii'an bimacnaa hanii'an wey roob wanaagsan mariican doog soo saara naafican waxtara hayra daarin oo aan wax dhibin caajilan deg deg ah hayra aajilin oo aan dib dhacaynin ilaahu roob sifaadkaas leh nasii oo allow nagu waraabi buu yihi nabiga calayh isalaatu wasalaam fa aطbaqat calayhim asamaa'u samadii ayaa dabooshay dushoodii macnaha daruurtii roobka ayaa dushooda wada xirtay daruurtii roobkaa dushooda wada xirtay markiiba roob baa isa soo xiray oo ducadii nabiga sala allahu calayh wasalam ilaahay baa aqbalay subxaanahu wa tacaala rawaahu abu daawud abu daawud ayaa xadiidkan wariyey wacan caaishata radia allahu canha qaalad waxay tihi shaka annaasu ilaa rasuuli اllaahi salى اllahu calayh wasalam rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxaa u sheegtay oo u tegay dadki shaka annaasu dadku waxay u sheegteen ilaa rasuuli اllahi sal l slama quxuuط almaطari maطarkii ama roobkii daahiisa iyo xabsigiisa ayay rasuulka u sheegay macnaha inuu roobkii ilaahay ka xabisay oo wax rooba aysan u imaan ayay nebiga u sheegeen calayhi salaatu wasalaam waxay ugu sheegayaan inuu u duceeyo macnaha fa amara bimimbarin nebiga mimbar buu amray fa wudica lahu fi lmusallaa mimbarkii waxaa loo dhigay meeshii musallaha meeshii janaa-iska lagu tukan jiray wa wacada annaasa dadkana wuxuu la ballamay yowman maalin yakhrujuuna fiihi ay soo baxayaan maalin heblana halaisku soo baxa buu yidhi fakharaja rasuulu اllaahi salى اllahu عalيه wasalam xiina badaa xaajibu shamsi nebiga calayh salaatu wasalaam waa soo baxay markii uu soo muuqday xaajibu shamsi qoraxda dhinaceeda iyo darafkeeda markuu soo muuqday macnaa markii qoraxdii soo baxday waa subaxdii hore ayuu nebigu soo baxay faqacda cala almimbari mimbarkii ayuu ku fadhiistay fakabara ilaahay buu weyneeyey allahu akbar ayuu yidhi waxamid allaha caza wajalla alla buu mahdiyey uma qaala kadib wuxuu yidhi inakum adinku shakowtum waxaad ka sheegateen jadba diyaarikum daarihiinna abaartooda wasti'khaara almatari iyo madarka dibdhiciisa can ibaani zamaanihi wakhtigiisa zamankiisa wakhtiguu di'i lahaa zamankiisa uu ka soo daahay cankum adinka uu idinka soo daahay baad ka sheegateen waqad amarakum allahu allana wuxuu idin faray an tadcuuhu inaad barisaan wa wacadakum wuxuu idinaan idiin ballan qaaday an yastajiiba lakum inuu idinka ajiibayo wa qaala rabbukum idcuunii astajib lakum aayaddaasuu ishaaraya nebigu sala allahu calay wasalam rabbigiin wuxuu yidhi ibarya waan idinka ajiibayaa baryada iyo ducada uma qaala kadib wuxuu yidhi nebiga calayh salaatu wasalaam alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin alraxmaani اraxiimi maliki ywmi اddiin laa ilaaha ila allah mahadoo dhan allah iskale buu yidhi allahaasoo caalamiinta rabbigood ah alraxmaani اraxiim allahaasoo alraxmaani ah midka maaragtay raxmaanka ah oo ku sifaysan sifatu raxma alraxiimi ee naxariis yacni raxiimka ahee naxariistiisa u gudubto addoommadiisa alraxmaan waa ism laasim ah laa yatacaddaa ma gudbayo sifaa ka dhalanaysa laakiin mutacadi ma aha oo afcaal u gudbi maayo alraxiimna waa isimka mutacadiga ah ee laga qaadanayo alsifa waalficil labadaba maaliki yowmi اddiin allahaasoo maaliki yowmi اddiin yowmi اljaza yowm اddiin waa yowmi اljazaa maaligeedii ah midka iska leh laa ilaaha ila اllah alla xaq lagu caabudo ma jira allah mooyaane yafcalu alla wuxuu sameeyaa maa yuriidu waxa uu doonayo allahuma anta allahu ilaahu adigu waxaa tahay allah laa ilaaha ilaa anta alla xaq lagu caabudo ma jiro ilaa adiga mooyaane anta alghaniyu ilaahu waxaa tahay midka deeqtoone haniga ah wanaxnu lfuqaraau annaguna waxaan nahay kuwa fuqarada kuwa fuqara ah oo mar walba kuu baahan anzil calayna algayta ilaahu roob nagu soo deji allow roob noo soo deji roobna sii wajcal allow ka yeel maa anzalta lanaa waxaad noo soo dejiso allow waxaad ka dhigtaa quwatan awood wa balaaqan iyo gaarsiin ilaa xiinin ilaa waqti roob awood leh oo ilaa wakhtina gaarsiiyoon abaaraha uga baxno ilaahuu nooga dhig wayo roobka aadna siinayso uma rafaca yadayhi kadibna nebiga calayhi salaatu wasalaam labadiisa gacmood ayuu kor u qaaday falam yazal kamuusan zuulin fi rafci inuu gacmaha kor u qaadayo xataa badaa ilaa uu muuqday bayaadu ibtayihi labadiisa kilkilood caddaantooda ilaa ay muuqdeen gacmuhu kor u qaaday nebiga calayhi salaatu wasalaam uma xawala ila annaasi kadibna dadka wuxuu u wareejiyey dahrahu dhabarkiisa waa sii jeestay macnaa xagga qibladuu qaabilay wa qallaba waa rogay ow xawala ama wuxuu wareejiyey ridaa'ahu go-iisa wa huwa raaficun yadayhi xaaluu yahay mid labadiisa gacmood kor u qaaday uma aqbala cala annaas kadib dadkii buu ku soo jeestay wa nasala waa soo degay fa sallaa ragcatayni laba ragca ayuu nebigu tukaday calayhi salaatu wassalaam faansha'a allaahu alla wuxuu soo saaray saxaabatan daruur faracadat way gugacday wa baraqat way hillaacday uma amdara kadibna roob ayay keentay biidni illaahi casa wajal ilaahay idankii falam ya'ti masjidahu nebiga calayhi salaatu wasalaam muusan imaanin masjidkiisa xataa saalat isuyuulu ilaa daadadku ay dareerayeen oo daadadku socdeen roob xoog laha markiiba da-ay ilaa daadadkii ay marayaan togagii iyo waadiyadii musallaha nebigu ku tukaday sala allahu calayhi wasalam iyo masjidu rasuul calayhi salaatu wasalaam wax badan iskuma jiraan wax badan iskuma jiraan dhul kooban baa u dhexeeya markuu nebigu meeshii ka soo tegay uu ku tukaday salaatu listisqaa intuusan masjidkiisii soo gaarin togagii dhandaadaa socda macnaa roob xoog laha markiiba da-ay falamaa ra'aa markuu nebigu arkay sala allahu calayh wasalama surcatahum degdegooda saxaabadii ay u degdegayaan ila alkinni meelay okoradaan ee roobka ay ka galaan kinniga waa meesha dadan oo asturan oo roobka iyo maaragtay qoraxda intaba laga galo markuu arkay ayagoo u degdegaya meelay roobka ka galaan daxika nebigu waa qosle sala allahu calayh wasalam xataa badad nawaajiduhu ilaa goos dambeedyadiisu ay muuqdeen dadka hadda abaarta ka sheeganaya hadda roob ay ka cararayaan wey haddana waxay lahaayeen abaarana heese eh roob ha noola keeno roobkii markuu yimidna waxaa loo kala cararay meelihii roobka laga geli lahaa marka nabigu wuxuu la qoslayaa sala allah alay slam dacfiga insaanka faqaala wuxuu yidhi ashhadu ana allaha calaa kulli shayin qadiir waxaan ka markhaati kacayaa allah inuu yahay mid wax walba awooda wa annii cabdullaahi wa rasuuluh iyo aniga inaan ahay addoonka alla iyo rasuulka alla ayaan ka markhaati kacayaa akhrajahu abu daawuud alimaam abu daawuud raximahullah ayaa soo saaray xadiidkan wuxuu si fiican u sharaxay oo faahfaahsan istisqaagii oo iskugu jiro duco iyo salaad labadaba duco iyo salaad labadaba alistisqaa marna waa duco iyo salaad sida xadiidkan caaisha radia allahu canha ku jirta waxaa kaloo mashruuc ah istisqaaga in lagu koobo duco keliya oo salaadi la socon waana mid uu nebigu sameeyey sala allahu calay wasalama fii yowmi اljumuca fi lkhudba sida xadiid anas radia allahu canhu kusoo aroortay bukhaari iyo muslim ay soo saareen nebiga asigoo khudbaynaya calayhi salaatu wasalaam yowma aljumuca ayaa nin soo galay acraabiya markaasuu yihi yaa rasuula allah halakat ilamwaalu wanqatacat isubul rasuulka ilaahay xooluhu waa halaagsameen wadooyinku waa go-een buy waxay xooluhu la halaagsameenoo wadooyinku la go-een waa abaar macna fadcu llaaha an yugiitanaa ilaahay noo bari inuu ilaahay roobna siiyo nebigu calayhi salaatu wasalaam gacmihii buu kor u taagay asagoo mowqifkiisii jooga khudbadii uu waday buu hakiyey gacmihii buu kor u qaaday markaasuu yidhi allaahuma akitna allaahuma akitna allaahuma akitna wuu duceeyey rasuulka calayh isalaatu wasalaam ilaahu na waraabi o roobna siiy markiiba cirkigaasi soo xiray saxaabadu waxay yidhaahdeen wax daruura cirku ma lahayn markaa markuu nebigu ducaynayay sala allahu alay wasalam cirka wax daruura ma saarnayn markiiba waxaa soo dhalatay daruur isla markiina daruurtii markay samadii dhexbartamaheeda marayso ayay faaftay markiina roobaa bilowday roobkii maalinkaa uu nebigu duceeye bilowday sala allahu calay wasalam wuxuu socday isbuuc kaamila oo wax qoraxa aysan arag jimcahaas ilaa jimcihiisa kale roobku kale ma goyin qoraxna maysan arag jimcihii dambe asagoo nebiga mimbarkii saaran oo khudbaynaya nebiga calayh isalaatu wasalaam ayaa nin acraabiga soo galay anas wuxuu yidhi ma ninkii horeba mase waa nin kale ma aqaan markaasuu yidhi rasuulka ilaahay waddooyinku waa go-een xooluhuna waa halaagsameen weeye markaan maxay la go-een waddooyinku ila halaagsameen waa biyaha faraha badan waa daadadkii iyo roobabkii ilaahay noo bari roobka ilaahay hanaga haayo wey nebiga alay slat slam marka wuxuu ku duceeyey ducaa cajiiba muusan dhihin ilaahu roobka celi laakiin meelaha u baahan ilaahu u leexi wey allahuma cala alaakaam waaldiraab wa butuuni alawdiya wa manaabit shajar ilaahu meelahaas u leexi buu yidhi meelaha togaga ah meelaha geeduhu ka soo dhashaan meelaha dalcadaha ah meelaha roobka u baahan ilaahu u sarfi allahuma xawaalayna walaa calayna ilaahu hareeraheenna yeel dusheenna ha yeelin buy xadiidkaasi iyo xadiidkan labadaba waxaa ku jirta dacfiga insaanka insaanka nicmadan uma adkaysan karo abaarta iyo baahida iyo faqrigan uma adkaysan karo roob la-aantii waa ka qaylinaya roobku badan hadduu yimaadana waa ka qaylinaya hadda waaqiceenna sidaa waay marna abaaraan ka qaylinaa waxaa la yidhahdaa abaaraa dhacay oo ma aragtay dhibaato fara badanaa jirta hala duceeyo ayaan kadib waxaad maqlaysaa webiyadii baa fatahay beerihii waa baaba-een meel walba daadaa yaalla waddooyinka waa xirmeen dadkii dhibaatay ku jiraan insaanka marka daciif waay waxaa kaloo xadiidkan caaisha ku jirta inuu nebigu labada gacmood kor u taagay ilaa kilkilihiisa ay muuqdeen salawaatu ullaahi wasalaamu calayh waxay culummadu isku khilaafeen markii la ducaynayo fi listisqaa ma sidii caadiga ahay gacmaha kor loogu qaadi jiraa loogu qaadaya oo loo ducaynaya mase kayfiyad ka duwan maxaa yeelay axaadiidda qaar culamada qaara waxay ka fahmeen in gacmaha daahirkooda la xijinayo xagga kore baatinkoodana la xijinayo xagga hoose baatinka waa gudaha calaacasha gudaheeda hoosay xigsanaysaa korna waxay xigsanaysaa xaggii sare macnaheedu waa maxa marka sidee gacmaha loo taagayaa waxay yidhahan gacmaha sidaasaa loo taagayaa istisqaaga ducadiisa gacmaha sidaasaa kor loogu taagaya bacd alculamaa waxay yidhahdeen culammada dhahaysa calaacalaha hoosaan la marinayaa oo gacmaha sidaasaa loo taagayaa waxay yidhaahdeen way qaldan yihiin xadiidkii si qaldanay u fahmeen maxaa yeeley xadiidkan caaisha waxaa ku jirta inuu gacmihii nabiga aada kor ugu taagay waxay yidhahdeen marka gacmaha taagidooda lagu xeel dheeraado maxay u ekaanayaan inay hoos usoo jeedaan oo kale maala laba gacmood markaa kor u taagto calaacaluhu waxaa is leedaha hoosay soo aadeen kor utaaggii badnaa ayay waxay u ekaatay gacmuhu inay hoos jiraan ee ma jirin bay yidhahdeen gacmaha hoos loo jeedinayo nabigu u qasday sala allahu calay wasalam waa laakiin waa lishiddati rafci koruqaadkii badnaa oo nebigu aada kor ugu qaaday sala allahu calay wasalam ayaa waxay u ekaatay inuu hoos u jeediyo kale marka salaatulistisqaa wakhtiga istisqaagu uu jiro salaadaasna waa lala imaanaya waa laba ragco ducada ducooyinkaa nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaamna waa mashruuc in lagu duceeyo si allah subxaana wa tacaala markaa uu abaarta uga dulqaado dadka muslimiinta ah roobka marka waxaa la weydiisanaya waa ilaahay allaahuma aqitnaa allaahuma aqitnaa cidaan alla ahayn subxaana wa tacaala baryada la baryaahi waxay noqonaysaa cibaadadaas cidaan alla ahayn in loo leexiyo ogaada baryadu cibaado waay ducadu waa cibaada inay cibaado tahana nabigaa sheegay sala allah alay slam adducaau huwa alcibaada ducadu waa cibaada bal waa min afdal alcibaadaat baryada ilaahay la baryay subxaana wa tacala waa min afdal alcibaadaat maadaama ay cibaado tahay yaa iskale in la caabudo ilaahay baa le subxaana wa tacaala sarfuhaa ligayr illaahi caza wajal waxay noqonaysaa shirkun billaah waa arrin khatara marka haddii aad wax baryayso waa inaad ilaahay barido subxaana wa tacaala wallahu aclam wsala allahu calaa nabiyina muxamed wcalaa aalihi wa saxbihi ajmaciin